welina halkaad nagala socotaan waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii kale oon hubo inaad wada sugaysaan dhammaantiin ee caweyska washington waxaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahre cidla nuur
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo qodobada aad ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin nin reer kenya ah oo markii uu dhintay lala aasay dhammaan agabkii uu lahaa amaba gurigiisa uu ugu jeclaa oo uu yidhi ha iga reebina sheekadii adeegto iyo maryan oo soo gaadhay magaalada muqdisho balse maxaa kala kulmi doona halkaasi waxaa kaloo aad maqli doontaan doonidii naxligaa istaadhan ilaa hore nagu soo dhaqaaqin dhammaan qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aan ku bilaaba ee dalka kenya waxaa maalmahan ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dadweynaha aad u soo jiidatay kadib markii nin odaya oo deganaa gobolka xeebta ah ee ay magaalada caanka ah ee mambaase caasimada u tahay uu yidhi waxaan adduunka ka naxo oo aan ka ahayn dadkayga yaan la iga reebin ee ha la ila aaso markaan dhinto bal sheekadaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere oo ku sugan nairobi yaab iyo anfariir ayaa dad badani ka qaadeen nin lala aasay dhammaanba wixii agab ahaa ama qalab ahaa ee gurigiisa yaalay gobolka xeebta gaar ahaana countiga loo yaqaano kilifi county tuulada kilifi county ku taalla ayaa shalay waxaa hareeyey layaab iyo anfariir kadib markii uu geeriyooday oday da'diisu ay ahayd lix iyo siddeetan jir oo amar ku bixiyey aqalkiisa dhexdiisa in lagu xabaalo dhammaanna agabka aqalka dhex yaalla lagu wada aaso oo godka dhalageliyo qoyska ayaa waxa ay sheegeen inaanay haba yaraatee tallaabo kala samayn karin maadaama musee kaarisha toya motembeye uu amarkaasi bixiyey haddii la khilaafana markaasi ciqaab ay la kulmi doonaan dayaafadda aaskaasi ayaa la sheegayaa dadku inay aamusnaayeen oo ay dhabanka iyo shanta farood isku hayeen waa tuulada aasku ka dhacay oo la yidhaahdo jifankani village ee kaloloni ka tirsan dhallinyarada ayaa inta badan waxaa loo yaqaano bisaar sermony aaska ka qayb gasha odayaasha iyo dadka murugaysana meel dheer ayay godka ka fadhiistaan musee mutambeye ayaa gabadha ugu weyn carruurtiisa ee la yidhahdo cd karisa waxa ay u sheegtay dad xogogaal ah oo warkan soo tabiyey maanta in baroordiiqdaasi ay tahay mid horay aabbaheed uu uga dardaarmay waxaanuu yidhi cid allaaliya ciddii isku dayda inay dardaarankayga gees ka marto waxay noqon doonaan ciqaab aanay filayn kuwa la kulma waa yaab dardaarankaasi waxaa kaloo ku jiray inaan cidina ooyi karin oo markaasi dhaqanka dadka mijikeendhada la yidhaahdo oo ah dadka jasaa'irka yaryar ee mambaase ku dhowdhow ku dhaqani ay isticmaalaan oo aad ay u baroordiiqaan marka qof muhiimii u ka dhinto waxaa kale oo dardaarankaasi ka mid ah in dhammaanba waxa gurigaasi dhex yaalla oo dhan oo haddii ay ahaan lahayd qalabku ku labisan jiray wixii uu huwan jiray goobihii uu seexan jiray wixii uu ku dagaalami jiray iyo waxyaabaha qaaliga ah ee uu isticmaali jiray dhammaantood aqalka gudihiisa loogu aaso haddii bannaanka shay looga saarana ay arki doonaan cawaaqib xumoodeeda mises karisa waxa ay tiri xiriir wanaagsan ayaa aabbahay oo afar iyo toban carruura ahaa nagala dhexeeyey hase yeeshee labada xaase uu qabay midna aqalka weyn kuma noolayn waxaana goor hore ay ka biyo diideen nolosha markii laysfahmi waayey laba aqal oo kale oo bannaanka ayay ku dhaqnaayeen aabbe haddaan weydiiyana su'aashaa waxa uu yidhi hayla soo gelin cuntada keligii ayaa karsan jiray mistris kansa ngaala karisa oo ah marwada koowaad oo odagaasi ka dhintay ayaa sheegtay in go'aanku ahaa mid adag balse wax kale oo aanu samayna aanay jirin waxaanan la aasnay shalay waxa laaliya wixii agab ahaa ee aqalka dhex yaallay iyo aqalkii weynaa oo dhexdiisa aynu ku aasnay mararka qaarkood waannu salaami jirnay hase yeeshee isagu salaanta nagama qaadi jirin mana ahayn nin isagu doonaya haba yaraatee wax xidhiira inuu la yeesho labada marwo ee horayba ay u kala noolaayeen shalay arrinta dhacday waxaa la barbar dhigi karaa xabaaltii riyaadyada dhowr boqol oo sano meelo badan oo soomaaliya ka mid ah oo dadka marka ay dhintaan qaarkood lala aasi jiray hubka ay isticmaalaan sida warmaha gaashaanka tooreyda bilaawaha golxobta iyo wax kasta oo ka mida waxyaabaha qaaliga haa yaasiino waaba ii maqalkaagaasi inay jireen dad soomaaliya oo qalabkii ay ku dagaal geli jireen lala aasay waaye hore oo xabaasha loogu geliyey waxaaban islahaa ninku bakhaylsanaaye mayaan lagu dhexlin buu sidaasi u yeelay baladba waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington haatanna waa qayb kale oo ka mida sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inooga sii anba qaada halkii ay inoo taagnayd
qorraxdii baa dhacday aaskiina waa madoobaaday baabuurkii sidii buu u shumayey dariiquna waa qarfihiisii boorka u dheeraa raaxadaayo in laga daataa aad looga digtoonaa waxa madaxa laysla dhaco gooray saacadanba tahay baa meel tuulo ah la yimid haddiiba kirishboygii baa ka hor intaannu howshuu lahaaye ahayd baabuur fiirfiirin gudran intuu soo orday cunto ula soo cararay maryan wuxuu islahaa yaan lagaa qaadina meelayso hana lagaaga xishoodo wuxuu moogaa in lala socdo dantuu leeyahayna la garanayay dadka baabuurka fuushan intooda badanay waayeelka ahi taa way ka horjeedeen walowba dhallinyaro badani meelaha dhoobnayd arrintana dhanka kirishbooyga ka arkayeen balse waa dhankay cuskataatalo kala faq iyo is-ilaalin baa bilowday darawalkii baa isna wuxuu ku biiray qoladii yaryarayde in la dhacay qabtay inkastoy habeen ahayd haddana dadkii labuu u qaybsamay kaftan baa ka dhex furmay dadkii baabuurka wada fuushanaaye arrinta maryan kooxiba dhanka arkaysay buuqii iyo hadalkiibaa debay dadkiina wuxuu u batay wax ama hurda ama lulmaysan guurihii baa dheeraaday mar danbaa meel cidla ah inta la joogsaday darawalkiina hurdo dhag yiri dadkii hore u seexan waayeyna mar dambe iska seexdeen waagii beri lana xaabxaabsay habartii oo ka sidii warsan maryan meeshay rabta baa tiri adigu magacaa maryan baa ka maagtay hadalkii waxay sheegtana garan weysay habartiina way fahamtay dhibta maryan haysata iyo inay tahay qof iska jahwareersan intay madaxa ruxday oo ilka caddaysay bay tiri micno ma lahoo horaan marar badan u arkay kuwa sidaadoo kale ah oo intay dhegta un ka maqlayn waa la safraa iyagoon ujeeddo lahayn meelaha waraabayaashu ku cuneen hadhowna la arkay iyagoo biyihii iyo baasiinka isku daraya balse waa adna meeshaad qof cusuboo qurux u dhalatay baa tahee isdhigtaa eedo runtaa weeyo dhibaataa ay haysa wakhtigaa i wada ee meelaan ka imid iyo meelaan u socdo toona garan maayo aad bay iiga qasan tahay aniguna iskama qasine waa duruufta waxa sidaa ii galay anigu waxaan u socdaa meel alla meeshii ii ceshata maryan baa tiri waan ku gartay hadalkaagana waxaa ka marakacaya muuqaalkaaga anigu xamar baan u socdaa haddaad i raacaysid waan ku wadayaa ilaa xamar midaan wax ka qabana ma aha haddaad in muddo ah oo aan badnayn oo aan halkaas joogi doono ila joogaysid inteediina meelo kale sii dadayanaysid habartii oo bale iska dhigaysaa tiri maryan oo mar ku faraxday xamar tegistiisa mar kalena habarta hadal wanaaggeeda ayaa tiri alle eeddo waxba kama qaba sidaa waadna ku mahadsan tahay inkastoy muddo aan yarayn ku qaadatay baabuurkii iyo dadkii la socdayba xamar imaatinkiisii goor dambay ahayd markay bidhaansadeen goor habeenbar ah kaahay xamar markaa waxay marayeen dariiq laami oo halow ah maxaa yeelay caasimadii baa dhow waa mid aan yarayn xitaa uu aad u ifiyey daruuro guud yaacayay xamar dadkii hore u yaqiin kama hayso waxay iyaga la ahayd oo qura dayax inta qaldamay meelahaas daalaadhacaya iyo iyadoo inta dayowday mala beena tumaysa qof ka mida dadkii baabuurka saaraa baa inta iska yeera yidhi allayleh waa xamar caadkeedaley weligeedba waa lagu yaqiin sharafta iyo shacniga dhaaxaba soo soconaye alla mana nabad keenay maryan oo hadalladaa maqashay ilaa iyo markaasna aan magaalo u jeedin baa yaabtay waxay tidhaahdana garan weysay si laabfurnaan dheeraadahay ku jirto bay isugu mashquulisay inay xamarta la sheegaya aragto waxay hadba humaagsato geedaha waaweyne xiinka lagu dhaafayey dhowr kol bay meelo nalal ka baxayeen oo aan dhowr guri ka badnayn intay aragtay istiri waaba tan xamartii la sheegayey haddana waa la dhaafaa iyadoo baabuurku si xun u shumayo sidii maryan iyadoo u yaaban dhegaha iyo indhahana si culus u shaqogelisay inkastoy aad uga xishoonaysay inay dadka weydiiso xamarta la sheegayaa meelay tahay baa ugu dambayn markii dambe waxa la soo galay meeshii u dacalaysay xamar taasoo iftiin maryan ka yaabiyey meel kasta ooda ka soo jabsaday iyadoon isogeyn bay inta kor u booday si lama filaana waxay u tiri alla waa xamar habartii baa inta hoos u gundhisay tiri haye iska fariiso xamar wuxuu yahayba waad arki doontaaye maryan oo mar ka naxday sida hadalka uga soo fakaday mar kalena habarta waanadeeda yeelaysa baa hoos inta isu soo gaabisay meesheedii ciriiriga badnayd soo gashay
waxay soo hitay qisaba maryan soo gaadhay caasimadda soomaaliya ee muqdisho balse magaalo mugweyn meeshay kaga aado iyo waxay mudataba waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo sheekadaasi ka mid a haatanna waa qaybtii heesaha iyo hal abuurka waa qaybtii afraad uguna dambaysay waraysigii abwaan xasan dhuxul laabsaalax waxaana aan idinku wareejinayaa wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwaac oo qaybta afraad ee waraysigana inoogu soo diyaariyey magaalada hargeysa way maxaad noo soo qaban lahayd haddaynu soo qaadanaba maanta oon isnaahno bal dee dadweynihii aynu dhegaysiino heesaasi talantaaliga ee hanaanka lamaanaha ee la wada qaadaya fanaaniintu jacaylka u beer ubax soo baxa heestidhaa uu laxankeeda leeyahay fanaanka cabdihaani xaashi cabdilaahi codadkuna ay yihiin fanaanada xodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac ayaa soo qaban laha oo ka mid ah heesaha talentaaliga ee aan sameeyey
yaan udajee adkee ballanto guduun biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga ubiga baradiisa baradiisa yaan udajee adkee ballanto biladiisa ishqiga igu baahay midibadee xubigay bartee beerkayga lushaay alushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa midka boqradeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxay la cubeer ubax soo baxay waaga xasan markaynu ka nimaadno fanaaniinta xidigaha geeska oo inta badan ay sugaantaada u badan tahay marka laga yimaado maanay jirin fankaaga iyo weliba een hal abuurnimadaada iyo curintan aad samaynaysaa fanaaniintan kale de dabcan wax jira fanaaniin aad u tiro badan oo ku nool dunida daafaheeda islamarkaana een sugaan kala duwan qaada codkoogana ay dadweynuhu aad ugu raaxaystaan maanay jirin fankaagu dhinaca uma tallaabin miya Een, waxaa jirta fanaaniin aan kooxda ka mid ahayn oo qurbaha ku nool oo dalka jooga oo heesahaygu ee, qaadade marka een, kuma koobna keliya ta xidigaha geeska fanaaniinta kale waxaa ka mid a waaberiyoo kale waxaa ka mid a een, fanaanka la yidhaha daawud cali masxaf
dalsaneey dalsaneey hargeysa ay dugsi lagu hirtaa dagalnabad itaaliyo saldhigeeda diintiyo rug la tago la tago ayaa tahay imisaad dushaadiyo dacalkaga joogo dhacawdaada diiniyo hawadaad deeqa imisaad dushaadiyo dacalkaga joogo dhacawdaada diiniyo hawadaad deeqa imisaa dadka tagay dibad jooga oo maqan durufaysa mooye doorna ka maqnaade imisaa dadka tagay dibad jooga oo maqan durufaysa mooye doorna ka maqnaade dalsanay hargeysa meel kalun tagaa miyay dunida kubataa miyay dunida dunida kubataa Miyay dunidaba kutaa dalsanay hargeysa meel kalun tagaa miyay dunida kubataa miyay dunida way farxiya maxaad ka tilmaami karaysaa sugaanta aad u dhiibtay amaba ay soo qaaday Een, farxiya horta waan salaamayaa waxay ku nooshahay ingiriiska Een, waxaan u dhiibay een, heesaan u dhiibay waxaa ka mid a hees la yidhaha libin anigoo kawa libid lahaa agtiisa ka luud lahaa ku laaban naftaa tidhaa haddaan is idhaa laabtiyo lubiga ka tirow ilow yarkii la xogane ku baday anoo la gasaar lahoo ubaxyo ululaan arkaa waa hees cusub dhowaan bayba soo qaaday Een, muusig axmed weli baa tumaya laxanka waxaa saaray nin kamaniista oo gacan macaan oo dadka een, fankoodu hibada yahay een, ka mid a oo la yidhaha maxamed miir xaaji ayaa la xameeyey
Aduh, qalbigayga lulay, wakhtiga lulay. Hadday garashadu lugo, way way lugo, afur jeer halutee ku tiri, halutee ku tiri. Anaa kugu raba lurkooda, aduh, iloogay nacabka, adigu labta kugu haya حتى الذي كرو ارتب الذي كرو حتى الذي كرو ارتب الذي كرو درتا ما بل بلغ دودي أنا كبر بالوركون أتوه إلوغي نعبتا أني كلابتا كوبو هيا حتى الذي كرو ارتب mar haddaanay lahashiyo laxawgu laxawgu dadkoo ay qalbiga inaad laasha samihi iyohow sideen sideen dhibinkuugu noqon mar haddaanay lahashiyo laxawgu laxawgu dadkoo ay qalbiga inaad laasha samihi iyohow sideen sideen dhibinkuugu noqon
marka way cusubtaan filaya dhowaan bay soo baxdaa ama toddobaadkan bay soo baxday haa waa heesaha kuley toole toddobaadkan soo baxay adugu heesaha waa heestii ugu dambeysay wagaag n faryafiska haddaynu intaasi kaga nimaadno n abwaan xasan dhuxul laabsaalax n de dunida waxaynu maqli jirnay uun doonibaa soo xidhatay shiixnad een raashina sida n marka baa soo xidhay sida maxaan ku idhahdaa alaab iyo agab kala duwan badeecada sida n heesta la yidhaahdo badan ay dadku u yaqaanaan doontii mixnadda de mixnadna waynu naqaanaa doontuna waxay qaada waynu naqaanaa heestaas maxay ku timi
Een, heestaa ku dhigeedu waxa weeye doontii mixnada istaaran
wamay guuxaysaabaa haa ninba markaan ereyada heestatan halkaa kasoo jeedaa igu yiri dusheedaan kugu casimay Een, intaas waa iga kaftan oo doonta mixnada dusheeda laysku casumaya Waayo.
laakiin aan doontii mixnada istaaran dareenka san baa idlaaday dulmiga calankaa u taagan dil baa loo xidhay samaha Een, heestu waa hees ka hadlaysa qiso een, ku taxaluqda qoysaska Een, heesta waxaa qaaday yurub genyo Een, fanaanada codka macaan yurub maxamed cabdi ereyadeeda waxaa ka mid ah shil baa dunidii ka dhacay waxaa lumay daacaddii isku duubni laba ruux wakhti diiday baa yimid danta lagu heshiin waa dumari furay shakaalkii ragna waa ka diran yahay dulqaad marwadii lahayd wuxuu calafkii duldhigay mid aan wadiirinaxayn gabadhii wanaagsanay dee nin aan wanaagsanayn oon u dirinaxayn buu helay ragna kii daryeel rabay dhaqan guri madoontiyo madajiya ayuu helay markaa heestu waa hees caynkaa ka hadlaysa Een, doontii maxnadu waa beejka labaad Een, waxaa la xameeyey maxamed sheekh cabdilaahi wadanoole oo nairobi jooga waan salaamaya kulli tole heesaha igani taaqniya heesa fara badan uu leeyahay, ayuu laxanka leeyahay waa ustaad Een, muusika waa furunne codkuna waa yurubgeeyo
waayo n doontii mixnada weliba waa istaaranta waxyaabaan kaga
inta lagu heshii waa dumar furay shakaalkii ragna waa ragna waa ka daran yahay inta lagu heshii waa dumar furay shakaalkii
heestaasi ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii cawayska washington waa inooyo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan ka sii xiisa badan inta ka horraysana cawaysin wanaagsan aad marwadii lahay wuxuu calafkii duldhigay midanuba dirnaxayn midanuba dirnaxayn ragna kii daryeel rabay dhaqan guri madoontiyo medejiye ayuu helay duqaad marwadii lahay wuxuu calafkii duldhigay midanuba dirnaxayn midanuba dirnaxay ragna kii daryeel rabay dhaqan guri madoontiyo medejiye ayuu helay dadkan beerta wada gelay siday isku doonayaan ayay isku wada dagaan dadkan beerta wada gelay siday isku doonayaan ayay codkaasi macaan ee fanaanada yurub kenya waxa uu gebagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington oo isugu kaayasoo dubariday sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a waa shan iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo tobanka